bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoraan ciidamada dowladda soomaaliya oo dagaal kula wareegaya danuunay oo ku dhow baydhabo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda falalka soomaaliya oo baaq u dira dadka soomaalida si loo kordhiyo wax soo saarka dalaga dalakada shirka mudasha maayeerada galmudug oo ka furmay guri ceel oo sanadkan martigelisay taliyaha cusub ee ciidanka asduubta soomaaliyeed oo xil kala wareegay warka caalamkana waxaad ku dhegeysantaan israa'iil oo xaqiijisay in askari uu kaga dhintay koonfurta lubnaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dagaal kula wareegaya daynuunay oo u dhow baydhabo lul maxamed ayaa faahfaahinaysa wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaab kaasoo ka dhacay bannaanka deegaanka daynuunay ee gobolka baay in ka badan labaatan ka tirsan al-shabaab ayay wasaaradda gaashaandhigga sheegtay in laga dilay shabaab isku dayay inay hor istaagaan ciidamada dowladda dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ciidamada ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta daynuunay oo labayo labaatan kilomitir u jirta magaalada baydhabo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maleeshiyaadka al-shabaab ku jebiyey dagaal ay kula jireen agagaarka daynuunay ee gobolka baay kadib markay isku dayeen in ay weerar gaadmo ah ku beegsadaan ciidanka xoogga dagaalka ayaa kooxda al-shabaab looga dilay koob iyo labaatan maleeshiyo halka in ka badan toban kalena lagu dhaawacay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sidoo kale si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta deegaanka daynuunay oo ah marin muhiim ah oo isku xira waddada xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda soomaaliya ayaa baaq u dirtay dadka soomaaliyeed si loo kordhiyo wax soo saarka dalakada dalka soomaaliya cabdirasaaq suleymaan ayaa muqdisho kusoo diray
halkan oo ah xarunta dhexe wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya wuxuu kula hadlay bahda warfidiyeenka dalka waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in shacabka soomaaliyeed ay ku dhiiradaan tabcashada beeraha isagoo sheegay in adduunyada ay soo food saartay cunto yari sidoo kalena loo baahan yahay qof kastoo soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyo weliba ganacsatadu in ay shacabka soomaaliyeed ay ku taageeraan tabcashada beeraha wasiir maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlay arrimaha iyo arrimo kale ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa sidan kulankaygan maanta aan warbaahinta la yeeshay kuma saabsana siyaasad wuxuu ku saabsan yahay cuntada iyo beeraha oo sidaad ogtihiin qof kasta oo adduunka nool iyo wax kastoo ilaahay abuurayba waxuu cuno ayuu ku nool yahay arrin aad iyo aad u muhiima waxaan shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh ku baraarujinayaa in adduunku saddexdii sane ee u dambeeyey wajahayey cuntola'aan intii hore u jirtay ka badan sidii u bilowday dagaalka yukrain iyo ruushka ay ku xigtay xasuuqii ghaza iyo dagaalka hadda bariga dhexe ka socda oo aad og tihiin saamaynta uu nolosha dadka soomaaliyeed ku sameeyey heer kasta cunto hadday tahay hoy la dhisanayo hadday tahay dhar la xidhanayo hadday tahay saamayn weyn leh walaalayaal dowladaha caalamku dadkooda way la hadleen markay arkeen cunto yaridaa jirta wasiir maareeya ayaa geesta kale waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ay haysto fursado waaweyn oo shacabka soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan karaan isagoo sidoo kalena xusay in bangiyada soomaaliyeed looga baahan yahay in ay wasaaradda yimaadaan wasaaradduna ay si ay uga faa'iidaystaan fursadahan ay hayso wasaaradda beeraha ayaa sidan yidhi wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha kale ologayga ah ee xoolaha iyo kalluumaysiga waxaanu haynaa fursado dahab ah oo haddii qof aqoon lihi galo beeraha soomaaliyeed qof aqoon lihi kuma jiro cilmi baaris kuma jirto lacagna kuma jirto bangiyadii waxaasay ka daba wareegayeen dhismayaashaas hadda cidlo kale samayso ay ka daba madaxweynuhu maalin dhowda ka hadlay ay ka daba wareegayeen nima imaanaya nima weydiinaya ma dhahayaan ma dhahayaan war xaggaan faa'iido ka helaa markaa faa'iidada hay ya faa'iidaiyo nolol baan haynaa faa'iidaiyo nolol ya baan u haynaa beero isku dhafaa soomaaliya ka socda biyaha cirkana waad qabsanaysaa kuwa dhulka hoostiisa kuwa webiyada meelaha webiyada leh faa'iido aad u badanna waa laga samaynayaa khaliijka oo dhan ayaa na weydiista inuu cunto soomaaliya ka qaato waxay doonayaan kambani in laga dhigo hadda waa individual waa qof qof laakiin haddii raashinka soomaaliya qof kambani qaato xoolo isku dhafa sameeyo iyo beero waxaan u keeni karnaa dad ka qaata dalka gudihiisana cuntada waa qaali qofku faa'iido aad u badan u ka samaynaya dhallinyarada halkaa green hamsiska ka samaysay qofkii hal xabo leh hal xabo oo afar kun meelaha afar kun iyo shan boqol oo doolar ah noloshiisu ka soo saaraya ayuu ka soo saarayaa shaki male dhallinyarada hawl badan baan ka wadnaa waa u abuuraynaa shaqo laakiin dadka soomaaliyeed iyo soomaaliya diaspora ama jaaliyadaha soomaaliyed waxaan ugu baaqayaa inay maalgeliyaan cuntada iyo beeraha wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo kaashanaysa kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa wadda dadaallo xoog leh oo sare loogu qaadayo beeraha dalka waxaanu wasiirku shirkiisan jaraa'id uu ku sheegay in ay socdaan dadaallo greenhowsyo amase beeraha yaryar ee dalka lagaga hirgelinayo gobollada dalka intooda badan waana tallaabo loo qaaday dhanka horumarka isagoo xusay in wasaaraddu ay xoogga saarayso sidii sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka shirka madasha maayeerada galmudug ayaa ka furma guriceel oo sanadkan martigelisay farxaan maxamed ayaa guriceel ka soo diray shirkii afraad ee madasha maayarada degmooyinka galmudug ayaa sanadkan lagu qabtay degmada gurceel ee gobolka galgaduud shirkaan oy garwadayn ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo duweyshiinta galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan galmudug guddoomiyaasha gobolada mudug iyo galgaduud maamulada degmooyinka galmudug iyo martisharaf kale ugu horreyn guddoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalin ayaa si diiroon u soo dhoweeyey madasha maayarada iyo martisharafta kale ee ka soo qayb gashay shirka soo qayb gashay degmada gurceel kulankan aadka u muhiimka ah waxaan sidoo kale si gaara ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo degmada gurceel inay shirkan martigeliso iyadu noo dooqdan waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waanayn ku ammaanaynaa runtii sharafayna noo tahay maantay inaan martigelinno shirkan oo dowladnimada muhiim u ah oo aan meelihii ugu muhiimsanaay oo maayaradii iyo madaxdii kale ee dowladda inay iska warsadaan la isugu yimidna inaan maantay gurceel ay martigeliso mar kalaan runtii ay sharaf noo tahay ugana mahad celinaynaa cid walba oo ka shaqaysay waxaan rabaa inaan madaxda halkan joogta usoo dhaweeya gurceel waa gurgiinnii marti kuma tihidin sidoo kale guddoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali ganey ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadlay furitaanka shirkan kulankaani wuxuu yahay kulan aada iyo aada u qiimo badan magaaladan gurceel oo ka mid ah gobolka galgaduud oo maanta martida loo yahay oo ah magaalo ku adkaysan soo dhoweynta iyo difaaca waddanka guddoomiyaheeda iyo maamulkeedaba waxaan leenahay wax laga qaldan waa yaryihii wax laga qaldanna waa ku samreynaayo waktigaba keenay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo madaxtooyada xubnaha iyo wasaaraddaba sida ay u wareejiyeen kulankan qabashadiisa waxaan rajeynaynaa in sanadka dambena degmo kale sida caaladaha oo kale iyo magaalooyinka lagu qabto taasoo ah isdhexgalka dadka ay lambarwan u tahay waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaantiin kusoo dhawaada gobolka galguduud wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiinta galmudug cumar maxamed diiriye cumar guureye ayaa si rasmi ah uga furay shirka degmada gurceel si loo sheegay shirkaani waa shir sanadna ah oo loo qabto maayarada degmooyinka galmudug dib oogisna loogu sameeyo sanadkii lasoo dhaafay ee wixii qabsoomay iyo wixii qabiyoobay loogala tashado waxyaalaha dhiman sidii maarata loo qabyo tiri lahaa iyo caqabadihii sanadkaa lasoo maray ayana in raayo wadaag iyo tala wadaag ee laga sameeyo waxaan kaloo ku xasuunaa wasaaradaha si wasaaradaha iyo degmooyinka wada shaqayntooda ee ayanaha ee looga tala wadaago iyo wixii caqabada oo shaqooyinka lagala kulmo ayana wax la iska yidhaahdo iyo sidii loo sixi lahaa arrimaha ayaa kulankan looga tashadaa si guud waa forum maxaaye sanadkiiba mar haddii maayiradii degmooyinkii dhamaa isku yimaadaan iyo wasaaradihii wax badan oo xaaladaha dalka ka jira iyaga laftigooda maarata maxaaye in wax la iska yidhaahdo looga faa'iidaysto fursadda wasaaradaha laftigooda wixii ra'yi iyo talaba hayaan ayaguna inay soo bandhigaan soo gudbiyaan shirku meelahaas ayuu noogu socon doonaa haddii aan la idmo wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda soomaaliya ahna kusimaha wasiirka mudane ilyaaksha wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda soomaaliya ahna kusimaha wasiirka mudane ilyaa sheekh cumar ayaa maanta xilka kula u kala wareejiyey taliyihii hore ee ciidanka asluubta iyo talaha cusub sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha cusub ee ciidanka asluub soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xaamuud ayaa si rasmiga xilka ula wareegay kadib munaasabad xila wareejin ah oo ka dhacday xarunta taliska ciidanka asluubta gaar ahaan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xilka waxaa ku wareejiyey tala ku-xigeenka ciidanka asluubta janaal cilmi waasugo culow oo wakiil ka ahaa taliyihii hore ee ciidanka munaasabadda xilwareejinta waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo murtasharaf kale mas-uuliyiinta goobta ka hadleeya ayaa soo dhoweeyey taliyaha cusub iyagoo ugu mahad celiyey taliyihii hore shaqadii uu soo qabtay inta uu xilka hayay sareeyagaas maxamed sheekh xasan xaamuuda ayaa khudbad uu jeediye ku sheegeen ciidanka asluubta soomaaliyeed ay u baahan yihiin dib u habeyn si ay u gutaan waajibaadkooda qaran hal arrin hayiga xumaana taliyo ciidan qofuu xira qofuu sii dayna qofuu dallacsiina qofuu darajo ka qaada qofuu fasax siina qofuu arreystaareyna intaas yaa layga xumaanaya ani dadkan qofaan garanaya mala dadkan qofaan garanaya mala ninkaan gacanta qabsadaan sidaa nin fiican waaye niyadeeda ka imaata mooga aan qof ii sheega male ma garanaya aniga dadka waxaan ahay qofkaan fiirina gadaal ma fiirina ani dadka laakiin gadaalay fiirina ninka intoo ka imaada le war intoo ka imaada saraakiisha ayadaa la rabaa inay madaxda ay ka keensato in lala shaqeeyo kow amnigan aan arkay oo geesahan kow waxyaalahan wax ka qabanaya ka mid tahay waa iska hagaajinaynaa ani irideeda waa iska furan tahay qofkii tale ii keeni kara waa ii keenaa irideeda waa iska furan tahay bambay oo dhirir badan waa arkaysaa shan bil ka bacdi bambay oo dhirir badan kaan soo wada haddaan horeyna intaan ugu dhahay laba kun iyo shan iyo tobankii markii bashiir goob uu la wareegay aan intii ka dhahay war waxaan da annaka sidaan u dhididaynay war kuwa xabsiga ku jira ka waran waxaa la idinka rabaa naxariis waa marka naxariisna waxay ku imaanaysaa qofka hortalo ilaahay ku xiran yahay wardi oo leeyahay qur-aanka wax uu ka akrinaya maalintii laakiin dadka qaarkood yacni kutubada guryaha yaala hataa busay noqdeen oo waxba lagama aqrin marka ilaahay ku xirnaa marka adiga ilaahay ku xiran tahay maxbuuskan inta la keenay adiga ammaanadaada ah ya waad daryeeli kartaa marka wixii aan qabsan karna aan qabsanno aan wax baranno aniga kolley warkayga intaasaan kusoo kooba halkalaad naga dhegaysanaysaanna waa areyda ujo horumarkana warka caalamka ciidamada difaac israa'iila ayaa xaqiijisayn askari uu ku dhintay koonfurta libnaan halkaasoo ay ku bilaabmeen duulaan dhanka dhulka ah muddo ku dhow laba toddobaad ka hor saddex askari oo kale oo ka tirsan i d f ayaa ku dhaawacmay dhacdadaasi taasi oo ku dhintay sarjanta moshe jidshika waxaana la geeyey isbitaal sida sheegtay i d f qoraal ay ku baahaysa barteeda ex katis wuxuu asal-aan ka soo jeeday magaalada new hiven ee gobolka constrita ee dalka maraykanka sida ay sheegtay i d f in ka badan kun iyo boqol qof oo reyd ah oo ay ku jiraan boqol iyo labaatan caruur ah iyo laba iyo afartan shaqaale caafimaad ayaa ku dhintay halkaasi lubnaan intuu dagaalka socday ilaa hadda sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka lubnaan dhegeystaal war wixii dalka ay dib dacweyno soo gaaray waa naga intaa cidduu warkay sheegana wax dib ugu daalnacan karaan bartahna facebook ku leenahay radio jor waa anagu cabdiqaadir aasidaas iyo nabad